bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warkaabeennima idaacadda dalsan qodobada go-aan warkeenna aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo kulan la qaatay madaxweynaha dalka maraykanka ee biden wafdigii ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay wakiilka gaawa xokayaha guud ee qaramada mudug antoniyo gutareysa culmawdiinka soomaaliyeed ayaa baaq kala duwana ka soo saaray dagaallo muddo laba maalmooda ka soo qaybo ka mida gobollada dalka soomaaliya shacabka ku dhaqan degmada afgooye ayaa iyagu waxay sheegeen in ay dhibaatay ku qabaan fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle gaar ahaan degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliyana maanta waxauu kulan la qaatay saraakiisha safaaradda soomaaliya ee dalka kenya ay ku leedahay baradka dibaddana duqaymihii yuhuudda ay libnaan isdhaafsanayeen ee xisbullah ayaa weli ka socda qaybo ka mid waqooyiga koonfurta dalalka yuhuudda iyo sidoo kale libnaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta bista indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
qaar ka mid a culimadiinka soomaaliyeed ayaa baaqa ka soo saaray dagaalada ka socda qaybo ka mid a gobollada dalka culimadiinkan oo qaybo ka mid a dalka soomaaliya dagaalada ka soo saaray baaqa ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhiiga qofka muslimka ahan la daadin islamarkaana ay dadka soomaaliyeed ay ku baraarugaan dhibaatooyinka laga dhaxli kara aakhir iyo adduun qof muslima in la dilo culimadiinka ayaa sidoo kale baaqu diray dhammaan bulshada ku dhaqan degaanada dagaalada ka dhacayaan in loo istaago sidii loo joojin lahaa dagaalada halkaasi in badan kusoo noqnoqda waa kuwan qaar ka mid a culamadiinka soomaaliyeed ee baaqa jeedinaya
dagaaladana waa diin xumo waa dhaqan xumo waxaa isdilahay waa dad walaalaa waa muslimiin kulligood inay muslimiin yihiinna waa isku wada qiran yihiin waa wada soomaali waa daris weliba nasiib darrada dhacaysa waa wada qaraabo waa nin iyo abtigiis waxaa isdilaah waa nin iyo sodogiis waa nin iyo seedigiis waa laba ilma abtiya ilma eedaah waa laba ilma habreeda waxaa isdilaah waa kuwii ceelka isla cabi jiray markay nabaddu jirto dugsiga qur-aanka isla wada dhigan jira oo dugsiley isla ahaa allabaryada iyo waxaa iskala qayb qaadan jire xoolaha isla wada maali jiray dadkii noocaas ahaa oo hebel iyo hebel isku yaqaana oo kulligoo isku wada dhex jiray ayaa haddana isdilaayay nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay adduunyada oo suusha ilaahay agtiisa waxaa ka weyn hal qof oo muslimho la dilo ilahay agtiisa subxaanahu wa tacaala soomaalidu waxaa laga yaabaa inay la yaaban yihiin adduunyada dembiyo badan waa ka dhacaan haddana soomaalida ciqaab u gaar ahoo xasilooni la-aan iyo dhibaatooyin fara badan iyo faqriyo fara badan iyo ayaa iska haysta xaggaa baashu iska qabalaadaa xaggayna xaalku uu ka bedelan yahay inta badan wax meesha nagala haysto waxaa ka mid a dhiigaga aan daadinayno heer hadda waxaan maraynaa dagaalada qabiilku wuxuu maraa dadkii aan la dili jirin xataa hadda waa la dilaa dumarkii waa la dile carruurtii waa la dile culimmadii masaajidda joogtay suqraanada waa la dile dadkii xataa dhimirka looga jiray waa la dile waa nasiib darro nabiguna calayhi isalaatu wasalaam nin saxaabiya oo dilay nin gaala oo dhinaca nin saxaabiya oo dilay nin gaalada dhinaceeda kasoo jeeday laakiin markuu tawxiidka ku dhawaaqay kadib dilay nabigu wuxuu ku yidhi calayhi isalaatu wasalaam kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah idaa jaaat yowma alqiyaama laa ilaha ila allahu maalinta qiyaama hadday kuu timaado maxaa ku samaynaysaa
ayaaba ka hadleen culummada dhammaan khayr badan allaha siiya hadleen ayaaba ka hadleen ilaahay khayr ha siiya sababtoo ah cudurka iyo dareenka dadka soo kacshay oo ah dadka muslimiinta aho islaynaya dawadiisii ayaa ah islaam saas daraaddeeda ayaa dhammaan culummada nin kastaba qayb ka baraarujiyey waana bisleeyeen laakiin kelimad kooban aan ana ku daraya insha allah dadka muslimiinta ee fitantu ka dhex dhacdo in la heshiisiiyo waa waajib sharci ah waana farad faraa-ida kifaa'iga ka mid ah haddii ay u istaagaan dad muslimiin ahoo ku filan ajarkana waxaa qaadanaya ciddii u istaagtay inta kalena dembigaa ka dhacaya haddii laakiin ay dhacdo inaan loo istaagin oo laysku daawado oo a dadkii muslimiinta ah ay baabi'inayaan waxaa dembaabaya qof kasta oo ogaaday meeshaas in fitanu ka jirto awoodna u leh islaaxaas wax ka mid ah awooddii uu lahaana aan adeegsan biqadri istidaacati intii uu lahaa aan adeegsan ee fitantii ay sii socoto wuu dambaabaya dembigu waxbuu ku yeelana waa amar sharci ah rabbulcaalamiina amray ilaahay weyne wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma laba kocoodoo dadka muslimiinta ka mid ah hadday dagaalamaan weliba mu'miniinta ka mid ah ilaahay yidhi aayaddaas waa waxay ka mid tahay adilada faraha badan oo dadka ahlu sunna waljamaaca ay u dariishadeen dadka asxaabulkabaa'irka inaysan kabiirada islaamka uga baxayn iimaankoodii aysan uga baxayn iyagiioo dagaalamaya ilaahay haddana iimaan ku tilmaamaya saas daraaddeeda dadka dagaalama waa dad muslimiin ah hadday marka dhacdo laba kooxood oo muslimiintii ka mida inay dagaalamaan ilaahay amaru wuxuu baxshay heshiisiiya waa amar waa waajib alamru yaqtadi lwujuub waa waajib fain bagat ixdaahumaa cala alukhra faqaatilu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illaah ilaahi weynaa wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala heshiisiiya hadday xataa dhacdo midu inay diido heshiisiintii oo ay midii kale ku gardarsanaydo la dagaalama midaas ilaa ay amarka ilaahay u soo laabato oo ay xaqa oggolaato oo ay islaaxa oggolaato ayadaa la dagaalama
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo ku sugan dalka maraykanka ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalka maraykanka joe biden oo ay ka wada hadleen xiriirka labada wadan ee soomaaliya iyo maraykanka ee taageerada dowladda dalka maraykanka ee siiso soomaaliya arrimaha dhinaca ciidanka militariga ee weliba dhaqaalaha dowladda soomaaliya lagu kabo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa dowladda maraykanka uga mahadceliyay taageerada ay dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee dowladdu ay kula jirto oo maraykanka uu gacan ugu siiyo sidoo kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay antoni guteres xogayaha guudda qaramada midoobay oo isaguo kulanku uu ka qaybgelay uu ahaa kulanka guudda qaramadu ay ka wada hadleen xaaladaha bilaadnimo iyo weliba doorka qaramada midobe ku leeda arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale dib u heshiisiinta iyo gacansiinta qaramada midobe xafiisyadeeda kala duwan ay ku leedahay gudaha dalka soomaaliya antoni guteres ayaa sheegay inay dowladda dalka soomaaliya un-ku uu ka taageeri doono dib udhiska dalka arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo dib u heshiisiinta xamse ayaa antoni guteres iyo qaramadu uga mahadceliyay doorkooda ku aadan hannaanka dowlad wanaagga iyo weliba dibudhiska gudaha dalka soomaaliya fatahaadu samey webiga shabeelle ayaa saameyn baan ku yeeshay socodkii gaadiidka iyo waxbarashada iyo dadka degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim mayow ayaa warkan faahfaahinaya
si loo qiimeeyo xaaladda bani'aadannimo iyo saamaynta fatahaad webiga shabeelle uu ka geystay degmada afgooye guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose ay weheliyaan guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha amniga ayaa maanta kormeer qiimeen ah ku tegey xaafadaha iyo waddooyinka saamaynta ku yeelatay fatahaadda webiga shabeelle qaar ka mid ah masaajidda goobaha waxbarashada iyo xaafadaha degmada afgooye ayaa looga qaxay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle iyadoona mas-uuliyiintu ay kormeereen iskuullada iyo waddooyinka uu jaray biyaha webiga shabeelle ugu horrayn guddoomiyaha maamulka degmada afgooye ahna duqa magaalada suldaan cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ka siiyey xaaladda guud ee bani'aadinimo iyo saamaynta fatahaada webiga shabeelle uu ka geystay degmada afgooye maalmihii lasoo dhaaftay waxaa ka jirtay xaalad oo ah fatahaada webigii nagu soo fatahay webigi markuu fatahay wuxuu saameyn u geystay goobihii waxbarashada iskuulaadkii masaajidadii dadkii deegnaa hareeraha webiga oo awalba iska taag darnaa waxaa sharaf iyo oo aan aad ugu faraxsannahay inaad maanta degmada afgooye noo imaaday nala dareen tahay biyaha ku dhex jirtid sharaf iyo karaamay noo tahay indhaha aad ku aragtid gudoomiye dadkan oo webiga afkiisa degnaa awalba waxay la daaladhacayeen fatahaadihii hore illiino haddana waxaa saameeyey biyobixii webiga soo fatahay gudoomiye dadkan waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah dadkan ma haystaan hoy cunno ma haystaan waxaa waxaa kaloo saayiday maalmahan kaneeco iyo shuban biyood marka maadaama ilaah maadiyo maadaama maanta nasoo booqatay waxaan rajaynaynaa inaa amar bixin doonto hay-adda sadmana way nala joogtaa iyadoo uga faa'iidaysanayno iyo dhammaan hay-adaha ka ka howlgala degmada afgooye iyo nawaaxigeeda waxaan rajaynayaa si deg dega inay kusoo gali doonaan baahideenna iyo cabashadeennana si deg deg ay ugu jawaabi doonaan insha allah waxaan rajaynaynaa amarkaaga iyo imaantinkaaga inuu wax weyn ka bedeli doonto insha allah gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim bareeb ayaa hay-adaha gargaarka bixiya dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa uu ka dalbaday in gargaar bani aadannimo lala soo gaaro dadka saamaynta uu ku reebtay fatahaad webiga sidaan aragno indhihiinana aad ku arki kartiin saameyn waxay ku yeelsheen daadadkii iyo fatahaadii webiga xaafado ay dad shacaba ay degan yihiin oo biyihii ay maasheeyeen xaafadihii oo dhan guryihii ilaayo qaar maxaa lalaa ilaa garabka ay soo gaareen xataa biyaha ilaa xudunta qaar u joogaan qaar jilbaha u joogaan gurigii guryihii oo dhan ay wada baabiceen ay biyihii soo wada galeen dhammaantooda sidaas si lamida ay saameyn ku yeesheen iskuulaadkii waxbarashada oo ay dadka wax ku baranayeen sidaas si lamida isbitaalkii weynaa ee degmada afgooye qayb ka mida oo ay soo galeen biyihii meel walba oo ka mida degmada afgooye maanta saameyn ayay ku yeesheen biyaha ha u badnaadaan xaafadaha sida aytire iyo xaafadahaas kale ee gedigaas ku yaalo oo damaley oo kale xaafadaha dhagax tuur oo kale raqayl oo kale intaba waxa saameynta ku yeesha waa biyihii webiga ka soo fatahay ilaa baalguri intaasaba waxaa dhibaato maanta ay ka tabanaya dadka hoygoodiioo baaba'ay goobihii waxbarashadoo baaba'ay goobihii kale adeega bulshada lagu bixinaya intaba ay saameyn ku yeesheen biyihii ka soo fatahay webiga
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsal akhbaar aadka dibaddan ra-iisul wasaaraha dalkaasi yuhuudda benyamin netanyahu oo khudbad ka jeediyey golaha loo dhayay qaramadu ayaa sheegay in dalkiisu uu ka adkaan doono waxa ugu yar argixisada soo weerarta dalka isagoo taana u jeeday ururka xamaas weliba xisbullah ee dowladda dalka iiraan qariiraduu soo bandhigay uu ku sheegay dalkiisu inuu istallaabo adag uu ka qaadi doono dowladda dalka iiraan oo uu sheegay in iyadoo ay taageerto kooxaha ka dagaalamaya gudaha mandaqada bariga dhexe inta badanna dadka faalleeya arrimaha dhaqaalaha ee dalka israa'iil ayaa sheegay in boqolkiiba siddeetan ay hoos u dhacay dhaqaalihii dalkaasi iyadoo dadka inta badanna ku dhaqana waqooyiga dalkaasi ay yihiin dadka qaxay guryahooda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal guryaha ay weliba goobihii dukaamada waxbarashada iyo caafimaadka ah iskuulaadka ayaa inta badan haawanaya waqooyiga magaalooyin ku yaala dalkaasi yuhuudda sidoo kalena dadka ku dhaqan magaalada dekadale ee xayfa ayaa la sheegaya dadku inta badan guryahooda ka qaxayaan kadib markii duqaymo bacan ay la beegsadeen ururka xisbullah warkii habeennimo idaacad dalsan waa nageenta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel